habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda eeda caweysnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban
waa fiidnimo talaada ah bisha mey waa labaatan iyo siddeed sannadka labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay idiin daadihinayaan maxamuud ibraahim anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahle saare ciidle nuur
hadda libiya markaan ka hadla horta waa saxara kulleytaba saxara marka la dhaha adinga maqaalayn ku taha laakiin markaad aragtid ama kulaylkeeda iyo maaragti dhibaatadeeda aad iyo aad ayay halis u tago meel la mari karo oo soc lagu mari karo maa baabuur hadduu kaaga jabana waaba kuu dhammaatay isla markaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi dooli oo ah abulkaate ku xeel dheer arrimaha socdaalka oo ka hadlaya dhibaatada dhallinyarada iyo tahriibka codkaasina wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeenna waa go'aankaaga waxaanu maanta ku saabsan yahay dhallinyarada iyo weliba tahriibta naftan lagu tuntee tacadiga qabtee tahriibiyaan tala siinaya
heestaasina goordhow ayaad maqli doontaan waa codka fanaanada sahraa halgan oo ka hadlaysa arrimaha tahriibta iyo weliba dhinaca wacyigelinta sida ay u aragto amaba waanada ay siin lahayd
haatana haatana kusoo dhowaada wararka wararkii ugu dambeeyey
mas-uul sare oo ka tirsan dowladda waddanka ruushka ayaa sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso in hub casri ah oo kuwa lidka diyaaradaha ay ka iibinayso siiriya si ay isaga difaacaan haddii xoogaga shisheeye ay soo weerar soo weeraraan dalkaasi wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi ruushka ayaa sheegay in gantaaladaha lidka diyaaradaha ee loo yaqaano s amaba s ay caawin doonaan dowladda siiriya si ay u sugto ammaanka iyo deganaanshaha dalkooda wasiir ku-xigeenka ayaa tilmaamay in gantaaladaasi ay difaaci doonaan haddii la isku dayo in weerar bannaanka lagaga soo qaado hase ahaatee mas-uulkan ayaa shaaca aan ka qaadin goorta ay raashiya geynayso gantaalahaasi dalka syriya oo heshiis lagu kala iibsanayo gantaalahaasi dhowr sano ka hor la saxeexay maraykanka iyo israa'iil ayaa iyaguna hore uga dalbaday dalka ruushka inaanay iibinin gantaalahaasi ay kusii wado dalka ruushka dalkaasi syriya iyagoo oo sheegay inay halis gelin karaan ammaanka dalka israa'el halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga
dhallinyarada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa waxaa la soo dirsay malxarado kala duwan marka ay ka qalinjabiyaan dugsiyada sare qaarkood ayaa waxay ku fikiraan in xerayaha isaga tagaan haddaba warbixin ku saabsan tahriibka dhallinyarada waxaa inoo soo diray waryaheenna aadan xasan tarax
sanad walba waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka baxa kumanaan qaxooti ah kuwaasoo loo qaado wadamada reer yurub iyo maraykanka haddaad joogto xeryaha dhadhaab dhagahaada in badan waxa ay maqlayaan ereyga buufis buufis waa erey aada looga yaqaan xeryaha dhadhaab micnihiisuna yahay hamiga badan ee loo hayo dhoofka amaba la aado qurbaha khaasatan wadamada reer galbeedka inaad hesho dib u dejin waxaa la marayaa brosees dheer inkastoo dadka ay qaar degdeg ku baxaan haddaba dhalinyaro badan iyuu ku dheeraaday wakhtigan oo quus ka taagan indhaindhaynayana fursadda xigta ee u bannaan inay ku tallaabsadaan waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan oo ay ku kulansanaayeen xarun ay isku weedaarsadaan arrimaha dhoofka amaba buufiska waxayna ii sheegeen magaceeda ismaaciil cabdi faarax walalah waxaan ku noolaa xarada ifo waxaan soo galay sagaashan iyo kowgii ilaa intaas wax resettlement quman ah helmala Een, qaxootiga waxaan soo galay nineteen ninety one ayaan qaxootiga soo galay waxaan joogay qaxootiga labaatan iyo laba sano ilaa intaana mataqaanaa oo macnaha ilaa hadda wax oo dib u dejin waa liisoo dejiyey waxaan sugayaa muddo shan sano ah ayaan sugayaa processkin processka ilaa hadda mataqaanaa wax dib u socdo ma lahan iyo goraad bilowdeen broseeskan inta uu socday labada kun iyo sideed ilaa hadda waa- ayaan processkan marayaa
rajo intee lagi aad ka qabtaa inaad ku baxda broseskan ama diwa- dib u dejintan eh, lagu siiyey ee waxaan jeclaan lahaa in aan si deg ah haddii aad si dhaqso ah lii soo dhejin karo boroseskeyga mataqaanaa si emergency ah lagu lagu dhameyn karo waan jeclaan lahaa in lagu mataqaanaa haddii ii suurta gashin oon micnaha ku baxo adiga siinsa laba bilood laakiin ilaa laba bilood wixii ka dambeeya waxaan jecel lahay haddii lii soo dhejin waayo inaan micnaha danaheyda qaaskaan iska raadaan jecel lahay rajadii ay muddoba sugayeen dhallinyaradan yaad moodaa inay sii naaqusayso taasoo ahayd inay helaan dib u dejin ayagoo u maraya hay-adda un c r haddaba waa maxay tallaabada xigta ee dhallinyaradan qaateen dhib badan baan la kulma horta xarada ifo Een, waagii shuftada waad garanaysaa gabdhihiin dhibaataa loo geysay Ee, marka waxaan rabaa inaan iska tahriibo oo aan aado qurbaha wadamada maraykanka sida canada denmark inaan tahriib galaan rabaa Een, midda koowaad waxaa weeye waddankeena soomaaliya ma ahan waddan nabad ah Ee, haddaba waxadaba waddo oo aan ku dhaqaaqin waxay tahay inaan dalada qu- qurbaha aan u tahriibno ee, wadamada hadda sida talyaaniga ee, yurubka inaan iska galno ku tahriiba ayaan hadda ku- aan ku rajo weynahay hadda adi sababta ugu weyn aad is leedahay hadda sida hadda hadalkaaga aan ka dhadhansaday een, ma waxay tahay sababta aad oga carareyso xeryaha qaxootiga ee dadaab khaasatan xeradan aad ku nooshahay ifo ammaan darro mise mise waxaa tahay dhaqaale raadis
ammaan darro dhaqaale raadis waan ahay nin dhallinyaraan ahay labaatan iyo laba sanaan qaxootiga joogay waxbarashadeydii iguma filno inaan waxbarasho raadsadaan jeclahay Ee, nin dhallinyarana waan iska ahay inaan guursadaan jecla wax aan ku guursado ma haysto dhibaato fara badan baa jirta xarada habeen walbana waa lagu imaan guriga hal yaroo burka aa soo qaadato waa lagaa qaadan nin adigoo kula fac baa qaadan meeshu meeshan wadanka inaan iskaga laabano waan rabno wadanka dhibaataa ka socdo meel aan aadna mala xarada kama dhex bixi karno dhadhaab ma gaari karno gaaris ma gaari karno nairobi lama gaari karo xabsi waan ku jirnaa sidaad ii sheegtay een, dhaqaale darro ayaa ugu muhiimsan sababta aad meeshan oga carareyso waxaad kalood xustay in dhaqaale darro darteed aad noloshii meeshan adag tahay khaasatan in dhalinyaraad tahay oo inaad guursataad u baahan tahay qarashkii inteed ka keenaysaa haddana waxaad tiri waanaan waxaa rabaa tahriibaad tiri marka qarashka inteed ka keenaysaa aad ku tahriibi lahayd ilaan lacag fara badan baa looga baahan yahay inaad tahriibtee alaha galeyda ama burka isoo gala inaan gadgataan rabo aan aruursado kadibna aan tahriib saa ku galo oo saharahaas haddaan rabo aan iskaga dhinto wadankii nabad ma laha meel xabsi waan ku jirnaa qaxooti ah marka wax aan sameemo garan inaan iska tahriibaan raba ama baddaas aan ku dhinto ama saharaha inaan ku dhintaba laakiin khatar fara badan baa laga soo sheegayaa n si intaad sii socoto ama waddada sii hayso hadday noqon lahayd saxaraan u dhexeeya libiya iyo iyo suudan amaba baddi ma u barbar dhigaysa dhibaatadaas haa waan ogahay wax walba waan la socdaa maadaama uu wadankeeda dhib iga haysto xaradii ay dhib iga haysto marka waxaan niyada aan gashtay inaan dhibka ay mareen dadka dhalinyarada inaan maro anigana
n qurbaha ayadana waxaa laga soo sheegayaa dhalinyaro fara badan oo ku hungoobay tegitaankii xaggaas khaasatan waxay hamigooda ugu ahaa inay shaqo fiican ama nolol fiican ama dhaqaalo fiican ay heli doonaan tiina ma hayaan xaggaa marka xagga ay tagaan waayo dhibaatooyin fara badan iyo ku noqotay inay qaxooti kala sii galaan marka dhalinyaradii xaggaas yaaba dhibaato laga soo sheegaya adiga maxaad isleedahay waa kasoo kordhin kartaa meesha
qofka bili-aadanka nin walbaba waa si aniga waxaan u socda horta waxbarasho inaan wax barto waxbarashadeeda aan sii dhammaystirto oo dibna wadankeeda aan u anfaco maadaama uu wadanka dhib ka socdo oad aragta mar madaxweyne la doorna ku kale la doorna ra-iisul wasaare la doorna wax ka soo socda mala ee wadankii dhalinyarada kulli waad aragta waxbarasho la-aan baa haysato qaxootiga wax waa la galaa sideedaad kii toddobaad la iskaga baxay dhalinyarada idil kulli waa qaad cun qaad bay u bareereen nin inay wax barta rabo ma laha markay arkeen u n way madadaalin maalinba waa la soo dhejinay waxaa li waad bixaysiin laba sano saddex sano sugi kan kale waa la soo dhejin sidoo kale maadaama aan sidaa aanan marka waxaan rabaa wadanka inaan ka tago oo qurbaha aan tahriibka aan maro aan iska soo waxbarto kadibna wadankeyda aan usoo laabto inkastoo la wada ogsoon yahay tahriibku inuu dhibaato isugu jirta dhimasho silax iyo weliba xarig ay mutaystaan tahriibayaasha yay haddana dhalinyaradan ka dhaga adeegayaan hade kulley dhibaatooyin waa micnaha mataqaana way jiraan laakiin hade meesha wax inoo dhaama malahan inaan tahriiban dalkeena soomaaliya haddaan u laabno qalaas baa ka jiro markaan waxaa weeye inaan iska baxno wadamada tahriib aan iska galno tas baan kulley wax hadda saameyn weyn ay yeelanaysa malahan waa laska boqol maalintiiba intaas oo qof aa iska tahriib marka waxaad leedahay miya hadda waa shuli shal ama waan ka bixiyaad leedahay oo dantan raha waad gaaray ama ama ku halaagsanaa is leedahay hade wuxuu ilaahay u qoro oo keliya ugu dhacayo waa had- waan waan tag waan ka baxaya insha allah tahriibka waa ku yaryahay xeryaha dhadhaab marka loo barbardhigo dhalinyarada ku nool gobolada soomaaliya kuwaasoo daraasiin kamidihi ay ku halaagsameen badaha iyo saxaraha qaar kaloo badanna ay ku jiraan xabsiyada
kaasi wuxuu ahaa waryaheenna aadan xasan tarax oo inooga soo warramayay xeryaha dhadhaab
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o e barnaamijkaana ku guda jirnaana waa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga haatana magaalada muqdisho aynu eegnay dhallinyarada ku nool ayaa intooda badan waxa ay sabab uga dhigaan tahriibta ay wadanka kaga baxayaan inay la xidhiidho arrimo ammaan dhalinyaro badan ayaa ku dooda inay ammaan darrada ka jirta magaaladaasi ay uga tagaan dalka warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga saynab abuukar maxamed
hayaanka iyo tahriibta dhalinyarada soomaalida ee u boqoolaya wadamada yurub iyo sacuudi carabiya oo soo jiitamayay dhowr iyo labaatankii sano tan iyo burburkii wadanka ayaa la rumaysan yahay inay sii kordhiyeen colaada iyo dagaalada aan joogsiga lahayn ee kusoo noqnoqday koonfurta soomaaliya iyo mushkiladaha amni darada ee ka jira magaalada muqdisho iyagoona heli karin dhalinyarada rajo iyo fursado ay ku shaqaystaan ayaa ah mid ku qasabtay in dhalinyaro badan ay ka hayaamaan dalka naftoodana ay geliyaan khatar ka badan midii ay ka cararayeen hani cabdulqaadir xaaji waa markeedii labaad ay u tahriibto dalka sacuudi carabiya muxuu ahaayeen waa tahriibnay markaas mar fiicanay aheyd oo nabad nabadgelyo dadkii xamarka barakaca lasoo dhaweynayo markii burburkii dagaaladii ahaayeen dadka waa lasoo dhaweyn jiray muxuu ahaayeen koley tahriibka baktiyaa nasiib waa qofna wuu ku badbaadaa qofna wuu ku dhintaa muxuu aha qof walba wadankiisa wuxuu aaga tagayo koley dhib ka jira le waa hadda wadankeena wadan fiican ahaan lahaa ama xasilooni ay taalo qof walba wadankiisu iska joogi lahaa oo ku shaqaysan lahaa maalin walba waxaa maqlaysaa qofaa la dilay qofaa la dhaawacay qofaa la dhacay le maqlaysaa wadankeena wadan xasilooni taala ma- ma aha hani waxa ay sheegtay inay go-aansatay inay raadiso nolol iyo meel ka amni wanaagsan halkii ay ku nooleed ciyaalkayga aabooda ah hadda dhow tahriib ku baxay hargeysuu ka jabuuti uu ka baxay koley si nabaduu ku tagay hadda wuu shaqaystaa wax ka maqan ma jirto tahriibkana waa iska baktiyaa nasiib
marka ku talagalkaaga ma yahay inaad mar labaad baxdo ku dalgalkayga wuu yahay inaan mar labaad baxoon tahriib inaan tahriibo maxaa kugu qasbaya marka inaad baxdo waxaa igu qasbaa inaa wadankayga wax shaqo aysa oolin oo laga shaqaysta iyo wax camaloo lagu haayo maba jirtaba mar haddaa wadanka adiga aad joogtid wadankaaga kor lagaa soo biilaynin inaa shaqaysato aa xoogaaga banaanka dhigitid aa kuu fiican aad iska baxdid meesha shaqo taala aad tigtid aa ka shaqaysatid waalidiintaadii inay waalidiintayda koley anigoo yaray dhinteen hadda aniga waxaan isku dayayaa inaa aniga shaqaysta aa horumar gaaro dhibaato waa jirtaa haddaa baxdid wadan islaameed wey oo qurbo ah dhib waa maraysaa le koley wadanka wadankaaga maaha mogtahay dhibaatadaas waa ka baqayaa laakiin qof walba baktiyaa nasiib le waa qofna wuu ku badbaadaa qofna wuu ku dhintaa adi marka hore aa baxaysidba inaa ku tashitid waa inaa dhimanaysa inaa noolaanayso kumanaan dhalinyaro soomaaliyeed ayaa naftooda ku biimeeyey safarka dheer ee khatarta badan qaarkood ayaa ku harqamay xeebaha u dhexeeya minitariyanka iyo soomaaliya iyo yeman halka qaarkoodna ay ku nafwaayeen dhulka dheer ee saxaraha iyagoo baadigoobaya nolol dhaanta midii ay ka cararayeen inkastoo ay jiraan tiro badbaaday oo iyagu gaaray halkii ay higsanayeen hase ahaatee tani ma ayan baajin qulqulka dhalinyarada soomaalida mid walaashay mar dhow baxdayba aniga ila dhalato aniga iga weynaa mar dhow baxday ilaahay wasangeeyey mid hobarartay dhashay aa baxeen alxamdulilah ilaahay waa nabadgeeyey laakiin wixii ka horeeyey iyo wixii ka dambeeyey doontoy ku dhammaadeen dhamaantid ku dhamaa haa goormay ahayd marka adiga waxaa kasoo wata laba bil saddex bil bisaa kasoo wareegto way ku baxeen ilaaha woo samageeye laakiin wixii ka dambeeyey way ku dhinteen duufaan waxaa ku imaatay wayna ku dhinteen doontaas waxba cid- cidna kuma kama harin nuurto waa markeedii ugu horreysay oo ay haweysato in ay u tahriibto dalka sacuudi carabiya muqdisho muqdisho markaa ka baxdeed boosaasaa tagaysaa boosaasaa tagtid doona ka raacaysaa doonta adiga haday ku geysa yaman ama waa ku- waa kugu doonaysaa marna marna waa badbaadaysaa marna waa dhiman marna waa soo noqonaysaa mise meeshii aragtida aad tegaysaa qofka doonana wuxuu ka baxayaa hargeyso ay jabuuti oo tagayaa jabuuti oo ka baxayaa inuu ilaahay badbaadiyo qofkaas uu ku qasbay laakiin qofka boosaas ka bax marna ma badbaadaya
imisaa marka qofka een, lacag ahaan uu ku raacayaa doonta boosaaso waxaa loogu baxaa adiga way yartaa lacagteedu iska yartaa inle way gadoon badan tahay ma ogtahay waxaa loogu baxa boosaaso boqol iyo konton boqol iyo konton kun boqol iyo konton doolar ha si u socota yamana tegay soo u socda yamanaad tegaysaa yaman iyo adiga sacuudi marka iyo wuxuu u dhexeeya waay gaariyaa loo raacaa gaariyaa loo raaca tahriib waa galaysaa tahriib maxaa- tahriib markaa gasho kadib maaho gaari adan lacagaa sii dhiibaysaa intaas ama qof walaalkayga inuu jiro ku geliyo ama in lagu geliyo lacagta markaa meesha tagta inaa gudub lagu maxaa ku qasbaa isleeda dhalinyarada soomaalida inay baxaan oo hadda adiga sooma meesha aad joogto aan nabad aa ku haysad cid ka dhaqaaqaysa male soo maaha meesha aad joogto amniga hadday sugneen oo welwel iyo dhibaato aa ku joogtid gaarigaa raacaysad welwel aa ku raaca- aa ku raacaysid oo gurigaa joogto welwel aa ku joogaysid maxaa kala joogaysaa meesha meesha naftadaada ku qaracsan tahay amnigeedana uu sugayo inaa aadaa meesha xamar mu- muqdisho waxaa ka wadaysa dadkii amni daro lay waayo wax kale dhib kaloo haysta maanta alxamdulilah ma lahan Een, mararka qaarkood waxaa la leeyahay halistaa ka cararaysaan mid ka khatar badan baa een, soo wajahda dhalinyarada soomaalida inay la kulmaan Ah, ma isleedahay dhibaatada dhibaato ka daran waay taa u socotiina
wallaahi markaa adiga inta ka bixaysa isma lihid dhibaato tan ka daranaa jirta isma lihaysid adiga waayo waxaa ku baxaysaa markaa dhibaata inta ugu baxday meeshaa tagtid alxamdu waa ku nasanaysaa isleedaha soo maha marka meeshaa tegaysid waxaa ugu tashanaysaa inay meel fiican ay tahay laakiin dhibka ahaa nolol aa ka helaysid shaqo aa ka helaysid nadaam aa ka helaysid amni sugan aa ka helaysid aa naftadaada ay kugu badbaadaysa laakiin meeshaa joogtid gaariga raacid welwel aa ku raacaysid gurigaa joogtid welwel suuqa aad kasoo alee- aleegin karin soo dhib maahan qarax dhacaayo xabad lagu dhufanaayo qof meel iska socdo la iska isbaaraysanaa dhib iyo welwel iyo dhirfaad soo maahan haddaba maxay tahay xiriirka ka dhexeeya xaaladda amni darada magaalada muqdisho iyo tahriibka dhalinyarada soomaaliyeed waa kan fu-aad warsame oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho sababtoo ah ninka dhallinyarada ah hadduusan shaqo haysan wuxuu ku fikiraya wax walba uu noloshiisa ku maarayn lahaa inuu sameeyo waxyaabaha ka mid ah nolosha inuu ku maaray inuu askari noqdo oo uu labada dhinac mid galo haddii uusan markaas haysan maxaa yeeto waxa uu maxaa yeeto uu nolol maalmeedkiisa uu kusoo saarto hadduusan xirfad lahayn qofkii uusan lahayn wax cilmi uu bartay oo waxa kan waa xun yihiin ama waa san yihiin ka celinayo wax walba wixii maxaa yeeto maskaxdiisa kusoo dhaco uu u arko inuu shaqo ku helayo uu asaga ku noolaanayo waa uu sameynaa waxyaaba marka waxaan aaminsanahay ay- ay kow waxyaabaha kow ka ah haddii ay jiri lahaayeen fursaday ku shaqaystaan dhalinyarada soomaalida Een, ma isleedahay xaaladda ammaankana ay wanaagsan tahay way sii joogi lahaayeen oo magaalada bay ay wax ka qabsan lahaayeen shaqooyinka aad iyo aad laakiin ma muuqato fursad hadda dhallinyaradii maxaa yeeto ay waddanka kasii joogaan ama ay ay ay maxaa yeeto fursad loo abuuray ama dowladda ha noqoto ama ama ama shakhsiyaad kaleba ha noqdaan oo loo abuuray dhallinyaradii layidhahda dad iska xilqaama dhallinyaradii arrinta dhallinyarada ma arag ilaa hadda mana muuqato ilaa hadda wax dhallinyaradii maxaa yeeto arrintooda fiirinayo zaynab abuukar v o a muqdisho
haatana boosaaso tahriibayaal badan ayaa ku go'dooma magaalooyinka ay sii maraan inta aynan safarkooda sii bilaabin waryaheenna faadimo yaasiin jaamac ayaa warkan inooga soo dirtay boosaaso
safarada tahriibayaasha soomaalida iyo itoobiyaanka ah ee ka tahriibi jiray xeebaha gacanka cadmeed ayaa adkaaday kadib markii maamulka puntland uu ku guulaystay inuu xidho xafiisyadii u fududayn jiray safarada tahriibta islamarkaasna uu fariisimo ciidan ka sameeyey goobihii caanka ku ahaa in ay tahriibayaashu si dhuumalaysi ah uga dhoofaan waxaana ay taasi sababtay in tahriibayaal badani ay dib ugu laabtaan magaalada muqdisho iyo gobollada dhexe ee soomaaliya oo ay horay uga soo safreen inkastoo ay jiraan qaar ay danta u saamixi weyday inay dib ugu laabtaan magaalooyinkii ay horay uga yimaadeen sababo dhaqaale awgood cali maxamed faarax waxa uu ka mid yahay tahriibayaasha go'aansaday inay dib ugu laabtaan magaalada muqdisho waxaana uu v o eeda u sheegay in muddo bila ah uu ka dhursugayey safar maalinba maalinta ka dambaysa uu filayey inuu si fudud uga tahriibo xeebta magaalada boosaaso balse iminka uu quuska gaaray lacagtii baan bixinay waana la meermeeriyaadan bixina galabtaan bixina saadan baan bixina meeshiiba xun dabeylaa jirta saan weeye aduu mar dambo waana la geeya xeebtaana la geeya waana la soo celiya xeebtaana la geeya waana la soo celiya caawaan bixina galab toban sac isdiyaari waa isdiyaarina waana la geeya shan sac lix sac baan soo tagnaa xag mar haddii lacag lagaa qaado waa lagaa qaaday baa layidhi waa ku qaadaynaa joog xilligayna qataba wax la cuno lahayn adoo waxba haysan baa lagula diyaar baa leeyaha soo carar wax diyaarana male barxad baa lagu fariisinaya qorax xeeb ku gubanayso waa ka soo lugeynay meel shimbiro la yidhaahdo magaaladan lu ku nimid markay ugu yartaa adu saacad iyo bar laba saac baan soo soconay hadda waxaad go'aansatay inaad iska joogto mase inaad dib ugu noqoto koonfur koonfur inaan noqdaan jecla haddii ilaah yidhaahdo haddii aan ba awoodo oo reerkii baan la hadlay lacag baan sugay waxbaan kugu soo diraynaa bay yidhaahdeen anoo ay walba iska baqa tii barogaraamkii magaaladan waa iga qaldamay tii kalena ma helin hadda reerkii baan la hadlay reer- reer- reerkii baan jawaab ka sugaya mas-uuliyiinta xafiisyada dadka tahriibiya waxa ay ka hormarsadaan lacagta laashka iyagoo u ballan qaada inay u qabaan jiifka iyo cuntada laakiin ballamahan cali maxamed ayaa v o eeda u sheegay inay yihiin kuwo aan shaqayn boqol laba boqol iyo afartan labadeen naga qaadin intaan ku dul cunayna xisaab ma leh marka hore waxaa lagu leeyahay waxaa cuni lahayd oo dhan annaga qabno wax la joogayo male ma har marka hadda haddaad ahayd maalin laba maalin baa la joogaa lagu leeyahay intaasna guriga magaalada iska joogaysa inta kale annaga qabnaa lagu leeyahay waxaa inta iyaga la joogtid iyaga markaa la joogtidna cid bakeeri shaaha kusii hayso ma jirto halkaa fariisa lagu leeyahay war guri ma guryo la seexan kara maahan buushish waa carshaan wey iska iska ilaahay ogyahay oo guri dee afar qof guri laba qofood loogu talagalo boqol iyo labaatan qofood lagu xaranay dee lama she wax laga sheekeyn kara maaha meel baa lagu geynaya waxa lagu leeyahay xafiisyo halkan oo waa lagu qorayaa magac baa laga qoraya aan jirin meel uu socdo la yaqaan kii magaca kaa qor maana kii lacagtaa u dhiibta mahadho kii aad lacagta u dhiibta saa isku aragta waaba adag boort safarkaaga sababta ku joojisay maxay ahayd macnaha in ee daahitaanka iyagiiba waxay ku leeyihin taariibtii oo la adkeeyey anoo og in la adkeeyey bay kaa qarinayaan ku daboolayaan waxay ku leeyihin dabeel baa jirto baddaa saan eh kanaa saan eh biri baan baxaynaa laba qof baa naga dhiman dadaa dhiman iska daba ka wareejin muddada safarka tahriibta uu ka dhursugayay ayaa waxa uu sheegay in saaxiibkiis ay u suurto gashay inuu tahriibo balse uusan war ka helin inuu ka badbaaday khatarta badda maadaama uu raacay laash yar oo isagu uu ka cabsaday inuu raaco dee annagu aqaano mar hor markii igu horreysa maahan waa tegey oo waa ka soo noqday xaaladaa waa aqaanaano marka ninkan walaalkiiyo xaalada ku cusub yihiin baa anigu ha iga qanci waa laakiin dhihiisuu ku qancay meerna laguma sheeg ilaa hadda war lagama hayo dhallinyarada maxaa kula tali dhallinyarada walaalay waxaan kula tali lahay tahriib inay iska daayaan dalkooda joogaan dalkiibaaba hadda dowladda nooga dhisantay meeshooda u wanaagsan tahriib wuxuu yahay waa soo aragnay waxay gashay iyo waxay gudda annaga uga sheekeynayna rafaadka loo maraayo hantida ku khasaaraysa naftaada ku bahdilmayso ninka walaalkii waxaan kula tali lahay inuu dalkiisa hooyo joogo wax u qabsado dalkiisa wax ku qabsado isna wax isku taro dalkan wax u taro dadkiisana wax u taro tahriibna aysan faa'iido lahayn oo annaga aan ku baaba'nay malaayiin baa lagu siinaya tahriib dilir anaan ba yeelinaa inkastoo ay adkaatay in tahriibayaashu ay ka dhoofaan xeebaha puntland ayaa haddana waxaa adag safarka waddada u dhaxaysa muqdisho iyo boosaaso sida uu v o eeda u sheegay jamaal cali faarax oo hadda ka walwalsan sidii uu dib ugu noqon lahaa maadaama ay u suurtogeli weyday inuu tahriibo aniga waxaan jiraa afar iyo labaatan jir baan ahay wallaahi boosaaso iyo xamar waa meel aad u kala fog weeye aad baana muddada aan soo marnayna waxay nagu qaadatay ilaa tobaneeyo casha ayay nagu qaadatay meelo badan ayaanu kala kulmay caqabada badan ninka dhallinyarada iyadoo wakhtiga la joogo uuba socon karinba meel walba uu tagane caqabad ay hor taallo meelna al-shabaab ay hor taallo meelna ay dowladdii hor taallo labada qole qoladii ku aragtaana qoladii kale kaaga daran labada qoloba dhibaato ayaa kala kulmaysa sidaa darteed annagoo intaa soo jiitamayna ayaan soo galnay magaalada boosaaso dhibaatooyinkaa badan soo marnay waxaan ku talagalnay inaan waddanka isaga tarno isaga tagno tahriib gal tahriib inaan aadno yemen inaan aadnaan ku talagalno maxaad la kulantay marka booso markaa timi aad baan annagu markaan magaalada nimid annagoo aad ugu niyad samayn inaan tagno mar haddana waraysiya waxaan sii galnay balqaabka loo baxa iyo sida tahriibka loo maro xaaladiisu sida ay tahay xagga shan ciidamo fadhiyaa waa naloo sheegay halkan kale xeebihii waa la adkeeyey wixii o dhan waa xiran yihiin saasay tahay waa la baxayaabaa dadka loogu sheekeeyaa xafiisyaa la tagaa dadka lacag baa laga qaadayaa kabacdi waxaa lagu leeyahay caawaan tegaynaa habeen dambaan tegaynaa lugooyadaas ayaa iska jirta haddii dhaqdhaqaaq la sameeyane meel walka ciidan baa caawa wadooyinkii waa xiran yihin xeebihii waa xiran yihin baa dadka loogu sheekeeya maxaad go'aansatay haddii safarkii yemanta aad ku aadi lahayd uu hirgeli waayey puntlandna ay adkaysay meelihii laga dhoofi adigu maxaad go'aansa anugu waxaan go'aansaday dadku qofba waa niyad buu leeyahay qofne dee xaaladii markuu arko wuu iska samrayaa qofna weli waxaa niyadiisa ku jirna si uu ku tegi lahaa aniga iyo kooxaan ku jirna waxaan go'aansanay inaan iska dayno tegitaanka waana tegi lahayn kadib markaan aragnay xaaladdu sida ay tahay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari cismaan xasan cawke ayaa v o eeda u sheegay inay yaraadeen safarada dadka soomaalida ah ee ka tahriiba xeebaha puntland laakiin ay weli jiraan tahriibayaal u dhashay dalka etoobiya oo ku soo gurmaya gudaha magaalada boosaaso kuwaas oo muddo bila ah ku sugnaa dadka hadda dhoofi jirada meesha noolan boosaasaana waa dad etoobiya ka yimid oo oromada dadka la yidhaahdo oo aada u tiro badan weeye wax soomaalidaana waa ku yari laakiin xafiisyadana qeyb oromo iyo qeyb soomaaliya isugu jireen xafiisyada dhoofiya dadka waliba oromada u badan dadka etoobiya ka yimid baa xafiisyadana u badan imise xafiis baa ku guulaysateen inaa xirtaan waa badan yihiin ilaa toddobeed ilaa toddoba waa dhan yihiin waxa weeye dad tiro badan weeye kharash badan baa ku baxaya kharash dhaqaalo badan arrintaas lagama wada hadlin in la celiyo waayo hore oo la celin jiray waa jirin markii la celiyo hore ka imaanaya yaa celin kara wax celin kara ilaaha maba jiraan soomaraani waqooyi iyo somaliland baa celin weyday bilihii ugu dambaysay waxaa muuqata inay yaraadeen safarada dadka ka tahriiba gacanka cadmeed kadib markii maamulka puntland uu adkeeyey in xeebahooda si fudud looga tahriibo waxaase weli jira tiro yar oo dad ah oo ay u suurto gasho inay tahriibaan balse aan la ogayn inay ka badbaadaan khatarta badda oo ay ku nafwaayaan sannad kasta dad aad u tiro badan oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada noogu talagalay halkaad nagala socotaanna waa v o a washington haatana magaalada hargeysa hargeysa ayaa dhowaanahan laga soo sheegaya inay ku soo badanayaan dhallinyarada tahriibaysa arrintanna waxaa si aada looga dareemaa goobaha waxbarashada oo ay dhallinyaradu koox koox u tahriibaya haddaba waryahayaga magaalada hargeysa ayaa arrimahaasi ka wareystay maamulaha dugsiga sare ee dayibguray khadar cusmaan cilmi waxaanu ugu horeynta weydiiyey bal sida loo dareemo tahriibtaasi iyo dhallinyarada
xaaladda dugsiga haddaan kaaga warramo run ahaantii waxa aynu iminka ka hadlaynaa waa dhibka ka jira tahriibka tahriibka run ahaantii waxaan odhan karaa annagu waxaanu ka mid nahay meelaha sida tooska u saameeyey dugsiga sare ee dayibguray markaan qiyaaso saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ardayda dugsiga ka tahriibtay ee aanu tirakoobka rasmiga ku hayno ilaa boqol iyo labaatan arday way noqonayaan boqol iyo labaatanka arday waxay ka kala duwan yihiin waxay ka kala tirsanayeen fasallo kala duwan oo ilaa form four form three iyo form two iyo form one ah ardaydaasi run ahaantii waa arday saddex afartii bilood ee u dambeysay iska daba tegaysay oo isku xaafado u badan dhibkaasina waa mid toos loo dareemayo oo ay u dareemayaan dadkii waalidka ahaa dugsiyadii dadkii dee ay sida tooska u saameynayso dhan ay aad u dareemayaan muddadan iminka u dambeeyeyna xarkuhu sii goostay bayna odhan karaabo aad buu xadka uga baxay laakiin intaa dul istaagno maxaa keenaya markaa in ayaamahan ugu dambeeyey uu sii laba kacleeyo gaar ahaan maalmaha hadalhayntiisuna aad bay u badan tahay waxaa runtii aynu odhan karaa laba qodob oo muhiima qodobka koowaad waxay heleen dhiirigelin bay heleen yararkii taariibaya awal waxa weeyaan ilmuhu ilaa u lacag haysta dee muu tegi jirin iminka ilmihii lacag lagama rababa waa la kaxaynayaa noolka waa laga bixinayaa etoobiya la sidhex marinaya suudaan baa lasii dhex marinaya libiya la dhex marinaya markuu libiya tagaa lala soo hadlaya qoyskoodii ilmihii oo laleeya waxaa loo baahan yahay laba kun ama saddex kun oo doolar inaad soo dirto haddii kale ama keliyaha lagala baxaya ama waa la diraya ama wax inkaasa lagu soconaya marka mar kasta waxaad arkaysaa dadkii oo yaacaya oo lacag ururinaya oo diraya oo waxaan odhan karaa dhaqaalaha keliya xitaa halkaa loo diraya wax badan buu dadka u qaban lahaa waxaana keentay inay arrintu aad u fara badto laba qodob qodobkaa dhiirigelinta oo ay heleen dad tahriibiyayaal ah oo caruurtii kaxaynaya oo iyadoon waalidkooda ogeyn toos u geynaya libiya iyo qodobka labaad oo ah iyadoo ay u fududaato baryaha aan wax dhibi aanay la kulmin dadkii tahriibayey oo doon kasta ay toos u gasho talyaaniga iyo dhulkii loo baahnaa dabadeetana intay facebooka soo fadhiistaan ardaydii ay kuwii halkan joogay la soo hadlaan ay ku yidhahaan waa iskala soo yaaca meesha halkaasaanu joognaaye labada qodobo waa labada qodob aynu hor karro aad bay dhiirigelin ugu yihiin tahriibka lakin waxay u muuqataa inay tahay shabakad ganacsi oo isku xidhan oo ilaa libiya taxan baa arrintan u muuqataabay iminka aad iyo aad saasay u muuqataa oo rasmigu uu yahay facebookna door weyn buu ka qaatay adigu tidhi oo dhalinyaro see buu uga qaatay balse kadib noo sheegtay wuxuu uga qaadanayaa markay yararkii tagaan libiya ama malta ama dee yurub ay galaan kuwii halkan joogay ciwaankoodii bay seenoo facebook ay kala soo xidhiidhayaan dabeedna iyagoo dee daara qurux badan ku sawiran oo waxay hayaanba laakiin aanay jirin ayay soo gelinayaanoo kuwan ku dhiirigelinaya inay soo yaacaan ay ka yimaadaan meesha taasina waa sababta aynu odhan karno iyana waxay ka qayb qaadanaysaa inay ardaydii ay hiyi kacdo dhallinyartii oo ay yaacaan marka dabcan nin maamula abaatoo dee dugsi weynoo ballaaran baynu imika dhex joognaayo dee boqolaal kumanaan arday ay dhigan karaan maxaa xalku muxuu noqon karaa bal haddii aad ka fikirteen inna ma rogrogteen arrintan ha runtii waanu rogrognay xalkana waxaanu dee imika lagu jiraa uun bilowgiisii wasaaradda waxbarashadu way runtii aad bay u dadaalaysaa oo wasiirka ha ugu horeeye waxaanu iminka samaynay barnaamijyo wacyigelin ah oo toos uga imanaya wasaaradda waxbarashadu tiimam ayay soo dirtay dugsiyada imanaya oo daraamooyin dhigaya oo fasalada ardayda ugu gelaya oo ka wacyigelinaya een, tahriibka iyo dhibaatooyinkiisa annaga laftiga iyagu ma dadaal yeelino runtii intaa waa yaacaynaa waalidkii baan la hadlaynaa xataa culimaadudiinka deegaanka iyo dadkaba waanu isugu keennay aad bay ula hadleen culimmadu iyo dadka waxkaradka iyo dadka runtii aqoon-yahankiiba arrintaasna waxaad moodaa runtii inay u baahan tahay iskaashi weyn oo dowladdu keliya waxba kama qaban karto laakiin waa in dadkii iyo dowladdii iyo ummaddii laysku tiirsado xoogna ay uga qayb qaataan weliba qolada qurbuhu waxaan odhan karaa qolada qurbuhuna aad bay u dhiirigelinayaan arrintaa
sidee u dhiirigelinaya markaad leedahay qolada qurbaha dhiirigelinaya maxaad ula jeeda macnaha dee run ahaantii waa meesha keliya aan odhan karo haddii dadka ay cadilmaan waa meelaha wax looga soo diro ee laga tabaabulshaynayo ama lagu dhiiranayo qof walba oo ka fikirayo hebelbe qurbuhu joogaayaadna aad tagtid iyaga laftooduna meesha waxay ugu sheegaan dadka dee wax cajiibay ugu sheegaane inay xaqiiqda taal soo gudbiyaan baan aad jeclaan lahaa macnaha waxaad leedahay waxaanay ka run sheegeyn een, dhibaatooyinka ama duruufaha adag ee ee qurbaha kaga horeeya oo kuwaasoo dhallinyaradan ku dhowdunaa ay meel qurxoon u haystaan aad iyo aad sidaasaanay uga warhayn kuwaasina ay ugu qurxinayaan taasina waata keentay in lagu jabo run ahaantii bal qoysaska iga waran dareenkooda dabcan qoysas badan bay dadkan ka tahriibeen bal markay ku yimaadaan maxay dareemaan qoysasku maxay kuu sheegaan wallaahi dhib weyn baa halkaa ka taagan dadku malaha hoosumay wada dareemin qoysaska qaarkood waxaan ogahay anugu iminka qoysas aan runtii waxba haysan oo danyar ahaa oo carruurtooda ay tahriibtay dee waa beer ilmihiisiioo meel lagu haysto qaar baa xaraashay daaradihii ay deganaayeen qaar baa jiingad ku jira oo jiingaddii iibiyey oo iminka kira iyo cidlo fadhiya oo weliba haddana ilmahooda aanu meel gaadhin maalin walba marna libiya lagu qabsanaya lacag bay u dirayaan mar suudaan baa lagu qabsanaya lacag baa loo dirayaa waa xoolo dirquun bay noqotay dadka qaar baa miyiga xoolo looga soo ururiyaa een, qaar baa magaalada wax looga ururiyaa dee runtii dadku dhibaato iyo naxdin joogto ah bay ku tahay waalidkii mana seexanayaan mana gamayaan ilmihiisii maqan yahay dhibkaas oo dhanna runtii waa wax bulshada haysto loo baahan yahay in lala dareemo oo sidii looga hortagi lahaa arrin qaran laga yeesho hal su-aalan ku noqdo een, dadkan abaabulanee iminka een, ee, dhallinyaradaad la sheekaysatay oo kale ama waalidiinta ku dhowda la sheekaysatay oo kale een, ma dad la yaqaanaa mise waa dad bulshada ku qarsoon oo is ilaalinaya in la ogaado dadkan shabakadahan iminka dhallinyarada tahriibka u horseedaya runtii waa dii la yaqaano de waxaan ila tahay beri horaa la qabqaban lahaa waa dad qarsoon oo si kotrobaan ah hawsha u wada laakiin haddii xoogga la saaro shacab iyo dowladba aynu xoogga saaro waxaan u malaynayaa in arrintaa la fashilin karaya haddii aadna loola kaashado dowladdan aynu jaarkana etoobiya waa marinka ugu muhiimsan ee lasii maro kaasi wuxuu ahaa waryaheena ismaaciil farajar oo inooga soo waramayay hargeysa
waa tahay maxamuudow maadaama oo aynu bal arrimahaasi tahriibta aada uga soo warranay oo boosaaso iyo muqdisho iyo weliba xeriyihii qaxoontiga ee dhadhaab oo dhallinyartii aada uga tahriibaysaba aynu soo aragnay bal aynu ku nasanno mid ka mid a heesaha loogu talagalay wacyigelinta dhinaca tahriibta sahre axmed maxamed sahre halgan ayaa codkeeda ku qaadaysa bal tahriibta iyo heestaasi aynu wada dhegeysanno
naftan lagu tuntee tacadiga qabtee la tahriibiyaan tala siinaya tahriibiyaan tala siinaya naftan lagu tuntee tacadiga qabtee la tahriibiyaan tala siinaya la tahriibiyaan tala siinaya tafantaafa dheer tacaban la hubin haysku toosino toobada xumadu iyay taahan kula fogaan iyay taahan kula fogaan tafantaafa dheer tacaban la hubin haysku toosino toobada xumadu iyay taahan kula fogaan iyay taahan kula fogaan qofka tahriibayo qofka qofka tahriibayo abtiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin tiir ha isku xidhin nacab ha isku tolin taab ha isku geline تهريباyow كتير haysku xidhin nacab haysku tolin tiir haysku xidhin
sahra axmed maxamed sahra halgan iyo heestaasi wacyigelinta dhinaca tahriibta haddii aynu intaasi kaga nimaadno weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii dhallinyarada ee waa go-aankaaga barnaamijkan oo maanta aanu ku eegayno amaba xilligan habeenkan caawa aanu ku eegayno dhalinyarada iyo weliba tahriibta haatan waxaa idinku soo maqan qeybtii dambe ee dhalinyaradu ay su-aalaha kusoo weydiin jireen qofba marka aanu soo marti qaadno qeybtan caawa waxaa lagaga hadlayaa arrimaha socdaalka waxaana marti noogu ah maxamed cabdi dooli oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha socdaalka oo haatan ku nool magaalada toronto ee dalka canada maxamuud ibraahim cali ayaa marka hore weydiinaya bal tahriibta iyo waxa uu sharcigu ka qabo kadibna dhegeystayaasha ayaanu fursad u siin doonaa inay su-aalaha ay arrintaasi ka qabaan wax ka weydiiyaan
marka horta ugu horeyntii ogaada dadka tahriibayo qodooyinka dadka soo xambaara waa dad adeegsana howl sharci darro ah waa criminal oo lamid ah qolooyinka ka shaqaysta daraaga iyo waxyaalaha maaragtay aada iyo aada u xun oo oo oo oo la karaahaysta sababtan taa uleeyahayna waxa weeyaan uma fiirsadaan ammaanka iyo sharafta badbaadada dadka tahriiba laakiin waxa u muuqda dollarka kuleytaba waad la socotaan sida dadka badda looga daadiya waxaa dhaca kala iibsi dadka ayaa lagu sameeya kaas ahaan dumarka aada iyo aad loo dhibaateeyo marka laga soo saaro wadamadooda diiba ay badbaadaan horta badda inay kasoo baxaan oo lagu daadinin marka any time aad la dhiilgaraynaysiin dadka dadka soo xambaara ogaada waa dad sharci daraa bacmushtar sharci daraa haysto sameynaya anything wax allaale wixii dantooda ay ku fashin karaan siday lacag u helaan midda labaad ogaanaysiin waxaa weeyaan wadamadii loo soo haajari jiray naftooda ayagaa hadda tacbaan oo maaragtay xagga dhaqaalaha tacbaan ka ah oo maaragtay shaqalaan baahsan shicibkoodii ku habsantay dhaqaal xumo shicibkoodii ku habsantay taana ay keentay iscun particularly laga bilaaba dadkii kasoo dhoofay wadamada kale oo jinsiyada kale ah ama midabda midabka kale ah in la ogaarsada oo qolooyinkii maaragtay wadamadooda la imaaday iyay maaragtay moodayaan ama ay u qaateen in istiraexii ama raaxadii ay ku noolayeen la burburiy oo oo ay burburiyeen dadka wadankooda sharci darada kusoo kuso kusoo gala marka waxaa ka dhashay racism discrimination ama isolation xoog aada oo la keenta iyo maaragtay sharcigii dadka la siin jirayo aada iyo aad loo adkeeya oo marka dadka ay ku noolaadaan even se kasii liito markii ay wadamadooda ay joogeen marka labada dhinacba markaad ka fiirisid ko dhibka uu qofka muhaajirka uu soo mara oo particularly safetygiisa ama ammaankiisa aada iyo aada loo compromise gareeya waxaad isweydiinaysaa horta ma u qalantaa naftaada inaad halig aada gelisid haddana ma u qalantaa naftaada inaad gelisid you know ina inay ku kalifto jirkaada in adigoo maaragtay even raalli ka ahayn lagu qasba inaad iibisid oo oo sex trade wax la wax la yidhaahda loo geliy because sex tradekii ayaa aada iyo aada u batay oo particularly looga faa'iidaystaa dadka soo dhoofa ama lasoo tahbi you know wadamadooda laga soo qaado si si sharci darro ah abuukaat haddaan kaa dhex galo arrintaas aan bal aan soo dhaweeyo aan soo geliyo qadka su-aalna ha ku weydiiyo cabdirasaaq cali maxamed oo muqdisho joogo cabdirasaaq abukaata bal maxaa weydiin lahayd su-aal maadaama hadda sawir guud ahaan uu noo sawiray dhibaatada tahriibka iyo dhalinta soomaalida waa mahadsan tahay waxaan weydiin lahaa maxaa layidhahday hadda waxaa tahriib soo badanaya dalka so maadaama dalka aysan shaqo ka jirin dowladda oo hadda dhalinyaradii meel ku hagaajisay aysan jirin oo arrimihii dalka ay xakiran yihiin amnilaan ka jirta dhammaan mutadalibaadka ama requirement nolosha dhan ay zero yihiin ma dowladda soomaaliya soo mas-uul kama noqday faktorka ugu weyn oo dhalinyarada kusbaa inay tahriibaan soo ayada maaha maadaama aysan wax xoolaa ama wax macnaha oo ay ku mashquulaan aysan u helin dhalinyarada su-aasha labaad aan raacsanaya waxay tahay haddii dhalinyarayadii ay tagaan xagga waxay kala kulmaan jinsi faquuq waxyaaba kala kala duwan marka si kasta dhalinyarada waa dhibaato halka kasoo gaaraysa oo lama dhihi karo haddii ay joogaan oo wadada ay ku oo dalkii oo dhibaato ku haysato haddii ay taaribaan oo badihi ay ku dhimanayaan haddii wadankii ay tagaan ay u dhimanayaan oo haddana jinsi faquuq iyo waxyaabo kale oo haddana hadda shaqa la-aan ay adduunka kusoo kordhay marka si kasta dhib soo maahan
ama waa waa su-aal aada iyo aad um, u wanaagsan oona ah, ah, dhabtii ah, xaaladda soomaalida meel ay joogaanba ha joogeena maaragtay ah, ka tarjumaysa even halka aan joogo toronto ah, soomaalida waa qeybta ugu hooseysa ah, magaaladan deganahay marka la fiirsho shaqo la-aanta aada iyo aad ay ugu baxsan tahay um, um, cayr bay ku nool yihiin badanaa marka ciddii soomaaliya ugu soo cararaysa shaqo la-aan ha ogaata toronto ah, ama ama gobolka ontario iyo yurub shaqo la-aan baahsan in ay eh, ka jarto oo particular soomaalida in fact ah, waddamadan ku noolnahay soomaalida iyo dadka madowga ah ama ajnebiga ah um, waa waxaa lagu tilmaamaa dadka hantida yar ama poor immigrants titlekaasaa la siiya marka ciddii kasoo cararaysa ah, soomaaliya shaqalaan ugu soo cararaysa moodeysa halka inay raaxa ay tahay ama janno tahay maya waxaa halka ku dheeraanaya ko ah, waxaa ku dheeraanaya cunsurnimo iyo shaqo la-aan iyo maaragti dadkii ooba isla hadla siday u badan yihiin waayo hadda toronto magaaladan aan- aan jooga isbitaalada waxa ugu badan dadka soomaalida oo oo madaxa laga galay xaaladda markay saas tahay soomaaliya saas ay tahay what is the solution maxaa anaga marka dan noo ah soomaaliya ko um, horta soomaaliya soomaaliya dhibkeeda ah, iyo shaqo la-aanta iyo maaragtay dhiigga daadanayo ma ahin ah, waxa shacibka maaragtay uu keensaday laakiin madaxdiisa keensatay ah, ah, dadka doonaya ayagoo ama hab qabiil ama hab family ama hab diin ah, daba taagan oo maaragtay maqaarsaar ka dhiganaya xukun xu- xukun doonka ah xukun xukunka marka ay qabsadaanna ko amaba garanaynin xukunkaas sida loo wada b amaba danaysanaynin maaragta dadkii ay mas-uul kasoo noqdeen oo maaragtay qabiilnimo u u keensaday meesha ah, marka cid kastoo soomaali ah ah, particularly dhalinyarada waa noloshiina wax lagu gaambalgaraynaya waa adinka wax lagu xisaabtamaya ama a- adinkoo iskaashada adinkoo ciddii meesha la geysanayo ama madax laga dhiganayo ama an ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama prime mini- minister ha noqdo adinkoo maaragtay dhalinyarada oo iskaashaday oo organized aada feerisiin meridka qabka waxa idin qabanaya abukaate waxaa qadka noogu jira roble xuseen cismaan oo oo joogo gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka roble mi maqlaysaa ha maxamed waa ku maqlaa Een, bal weydii abukaataha su-aashii aad weydin lahayd Een, maxamed marka hore waad eh, mahadsan tahay een, sida wacan aad noogu casintay een, barnaamijkan Eh, waxaan halkan ka salaamayaa cabdirasaaq iyo een, abukaati maxamuud Een, een, su-aashana waxaan weydiinayaa een, maxamuudow een, ka waran doorka ay ku lahaan karaan waalidiinta saxaafadda iyo weliba eh, wadamada ay dhalin- dhalinyarada ka dhoofaan Een, su-aasha qeybta dambe ee een, een, wadamada ay ka dhoofaan een, dhalinyarada waxaa inta badan na soo gaartay in ay een, maqalno ama na soo gaartay in dadka dhoofaya dhibaatada ay la kulmayaan in wadamada sida yeman iyo italy iyagoo macnaha la badbaadiyey keliya aan maqalno oo inta soo qofaa ku dhimatay iyo waxaa la oranayo marka doorka ay wadamadani kuleeyihiin si ay u xanibaan dadkan macnaha naftooda xalista ku gelinaya een, badda iyo ee, wadamada kale iyo weliba een, qeybaha noocaas kamid ah bal een, jawaab ka bixi bal een, doorka ay ku lahaan karaan een, waalidiinta saxaafadda iyo weliba wadamada ay dhalin- dhalinyarta ka dhoofayaan um, horta waalidiinta um, iyo maaragtay dhammaan dhalinyarada doonaya inay doofaan ama wadankooda ay kasoo haajiraan horta su-aasha inay isweydiiyaan ugu hore waxaa weeyaan bal meesha aan u yaacahaya maxaa ka jiro xaggeesan marayo meesha loo yaacahayo particularly waa westiga america canada iyo europe horta europe warkeeda wuu dhamaaday ayada hadda iyadaa third world noqotay oo ciddii europe shaqo usoo raadsanaysa ah, ha ka sabarsataa waxaa dheeraad u noqonaysa cunturnimo iyo dhaxan iyo maaragtay ah, ah, meel aad garanayno duuliga aad aad aad aad wakti badan ku qaadanaysa inaad la qabsatid marka ah, maraykan adigaaba jooga oo maaragtay kama hadlaya ah, laakiin dhalinyarada intayna soo bixin oo ay soo dhoofin inay isweydiiyaan bal horta goobta aan u socdo maxaa ka jiro xagga shaqo xagga ammaan xagga maaragtay la qabsi in fact wax la qabsi la yidhaahaa jira halka markaad imaadid believe me the first three four years waxaad ku dhamaysanaysaa indhata taag iyo talow maxaa i keenay meeshaanito way dhaxanta halka gajarta markay dhegaha kaaga dhacda oo aad moodad dhegahada inay soo dhacaan shaqalaana aad tahay ah, sidii aad maaragtay aad filaysay si ka duwan hundred percent aada la kulantid ah, runtii waxaad dareemaysaa ah, horta waxaad the first adiga naftaada is leedahay talow horta maxaa i keenay haddaad soo badbaadid marka um, um, su-aashaad isweydiinaysaan waxaa kamid ah xaggee baan horta marayaa ammaankayga siduu yahay Ah, su-aasha markaan ka jawaabana aada iyo aad ayaa duxun yahay waa seventy percent risk ama boqolkiiba toddobaatan ka badan weeyaan riskiga marka ma sahlana ah, nolosha halka ah, ilaahay ma aragtay ha idin tuso Ah, jannada aada haysataan soomaaliya waa janno Ah, waxaadna ogaanaysaa markaad kasoo tagtid n abuukaate waxaa hadda uh, qadka noo soo galay eh, faysal oo joogo gobolka texas faysal may maqlaysaa aada iyo aad waxaan maxaa su-aal oo weydin lahayd ah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abukaata aad baan ku salaamayaa en, aniga oo ah faysal En, Waa kaa guddoomay.
dhammaan bahda v o a iyo waxaan salaamayaa sidoo kale rooblena waa maqlahayay su-aasha inta badan igu soo laalaabato oon rabo inaan ka ogaada en, dhibaatooyinka tahriibka en, rabay inaan ku weydiiyo maadaama adiga aada ku xeel dheer tahay dhinaca socdaalka en, waxaa jirta in safarka uu aada u dheeryahay inta badan dadka ay soo hiigsadaan en, maraykanka iyo yurubta en, dadka saxaraha libiya soo marana in dhibaatooyin badan eh, dadna ay ku dhammaadeen dadna ay dhamaystiri waayeen safarkoodii oo saxaraha lagu baabi'iyey kuwana badda ay ma aragtaay en, dhexdooda ay doontii ama laashkii ay saarnaayeen ay kaga wiiqday amba dib lagu soo celiyey libiya amba en, eh, jasiiradaha en, dalka talyaaniga dariska la ah lagu badbaadiyey en, ma kula tahay in eh, dadka badbaadinaya ay ay u sameynayaan en, wanaag dhinaca soo dhaweynta en, dad badan waxaa maqlahayay soo laabtay oo leh soo dhaweyn en, soomaalida wax noo dhaamo waan waaye oo dalka markii aan kusoo laabanaa si fiican noola soo dhaweeyaayo ama aan tahriibka dhibkiisa inta badan inta soo aragno kusoo laabano dalka marka laamaha immigrationka en, ama dhinaca yurubta ha ahaato ama dalalka sida latin americada lasoo maro checkpointyo badan oo en, dadka lagu xiro ama lacago badan looga qaataa jirta inta badan qarash udhexaysa toban ilaa shan iyo toban kun oo dollaraa ku baxdaan la yiri en, aniga sidaan ka warhayo marka en, eh, laamaha socdaalka ma u roon yihiin dadka tahriibayaasha su-aashaasaan rabay inaan aniga ku weydiiyo Um, ah, faisal aad aad umahadsan tahay Ah, su-aasha um, aada iweydiisay ah, kow um, hadda libia markaan ka hadla ah, horta waa saxara ah, ah, kulleytaba saxara marka la dhahaa adinka maqaalayn ku taal laakiin markaad aragtid um, kuleylkeeda iyo maaragtay ah, dhibaatadeeda aad iyo aad ayay halis u tago meel la mari karo oo soc lagu mari kara maaha baabuur hadduu kaaga jabana waaba kuu dhamaatay isla markaa ah, dadka shacabka oo libiyaanka oo degan xagga naac iyo maaragtay ah, ah, uqdad ayay ka qaadeen dadka afrikaanka soomaalida ay ku jirto ayagoo ka aaminsan in dowladii hore ee ee- ee khadaafi ay caawin jireen ama ay isticmaali jireen particularly dagaalka markuu dhacay marka saharada haddii aad ka badbaadido baabuur kaaga jaba ah, laga yaabay shacabkooda ama reebaadiyahooda naftooda inay ku badbaadeen marka aad iyo aad ha looga teg- digtoonaada midda kale oon maaragtay dabagalnay oon ogaanay in ay jirto dad soomaali ah iyo afrikaan ah oo maaragtay ah, degnaan jiray ama ka xoogsan jiray ah, waddanka libiya in ay maanta xabiisyaalka ku jiraan ayagoo looga tugan qaba in ay ka qayb galeen dagaalka xagga dawladana ay ka dagaalamayeen aad iyo aad si xuna loola loola dhaqmo marka maadaama dawlad rasmi ah oo difaaci kartaa xuquuqda insaanaha iyayna ka jirin oo oo oo wixii meesha ka socda maanta ay tahay fawdi iyo iyo maleeshiya aa- aa ku amar taaguleynaysa qoryaha ay ay sitaan aa aad iyo aad ayaan maaragtay ugu ugu ugu aa- aa inkiiga cudur daara inaad meesha isku daydiin inaad martaan aa, marka aan aan ka jawaabo su-aashii ahayd immigrationka aa, Europe aa, talyaaniga aa, ha noqota ama Spain ha noqota sidee bay ula dhaqmaan ama ay u badbaadiyaan dadka aa, doonta ay kula qalabantay si wanaagsan bay ula dhaqmaan ciddii maaragtay la arka inay doon la quusaysa aa, waayo wadamadanaytu way ka go-on tahay aa, qofka naftiisa ay halis ku jirta in la badbaadiyo waa wa- waa requirement under the law in- in those countries haddii la badbaadin waayo lagu eegtana maaragtay ay fadeexa ka dhalan karta laakiin marka lasoo badbaadiyay kadib xaggee la geynaya sidee loola dhaqmaa and that is now the real problem geeri haddii aad geerida kasoo baxsatid waa marka ugu hore uh, um, talyaaniga it's almost like a third world in terms of employment shaqo ma jirto marka waad soo gashay uh, indho-go-onaad tahay uh, luuqad ma garanaysid shaqo ma laha cid soomaali had ku cararaysa ma jirto uh, waa dad maaragtay uh, um, um, racially different from you ama kaa duwan midab ahaan ama ama ama qolo ahaan uh, cid doonaysa ma cid ku arkaysa weeyaan inaad wadankoodii aad weerar kusoo tahay oo oo ood kala wareegeysid uh, marka haddii badda lagaa soo badbaadiya uh, um, sharci laguma siinayo haddiiba maaragtay ku ogolaadaan inaad joogtid oo- oo immediately doon lagugu celinin ama diyaarad lagu saarin ama lagu taxriimin ah, um, sidee baad ku noolaanaysaa wa- waana nolol aad iyo aad u xayaato xun
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi dooli oo ah abukaate ku xeel dheer arrimaha socdaalka oo isagoo ku sugan magaalada orawa ee dalka kanada khadka telefoonka kagala qayb galay maxamuud ibraahim cali barnaamijka qaybtiisa koolinka amaba ay dhegeystayaashu su-aalaha kusoo weydiiyaan
haddaba dhallinyarada soomaalida ayaa marka ay ka tahriibaan magaalooyinka ayaa meelaha ugu badan ay tagaan waxaa ka mid ah dalka libiya oo ay u arkaan in ay in uu u yahay marin ay uga gudbi karaan dalalka yurub halkaasi waxay kula kulmaan dhibaatooyin aad u fara badan waryaheena sahre ciidle nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay safiirka u fadhiya safiirka soomaaliya oo fadhiya dalka libiya cabdiqani maxamed wacays
sidaad la socotaba waxaa laga warhayaa in dhalinyaro tiro badan iyo dad waaweynba dabcan oo soomaaliyihii ay ku sugan yihiin dalka liibiya oo tahriib u socda caqabado badan baa dadka soomaalida ku haysta dhowaan waxaa jira eh, dad soomaaliya oo welibana dumar u badan inay aada uga cabanayeen nolosha wadanka ku haysata oo ka doorbidi lahaayeen haddii ay heli karaan in wadankoodii dib loogu celiyo arrimahaasi maxaad kala socotaa wax badan baan kala soconaa walaal wax badanna waa soo baahinay warbaahinta idaacadaha waa ka sheegnay dhibaatadana waa jirtaa Eh, libya waxa weeyaan dad fara badan oo dhalinyaro ah jooga Eh, saxraha faraha badan ee ilaa suudaan marka laga yimaado lasoo marayo dhalinyaro fara badan baa ku dhimata oo ku ku waxyeelowda dhalinyaro badan baa lagu rafaadiyaa halkan markii ay yimaadaan qorshahoodu waxa weeyaan inay helaan fursad ay ku gudbaan eh, badda cada ee mediterranean-ka dowladda libyana inta awood ay leedahay waxay saaraysaa in aan laga gudbin marka dhalinyaro fara badan baa iyagoo ku jira fal sidii ay doon u raaci lahaayeen ama doontiiba ay la soo noqotay ama lagu soo qabtay baa lasoo qabtay oo xilan ilaa dhowr boqol oo dhalinyaro gabdho iyo wiilalba iskugu jira Eh, dadkaas kolleyba waa xiran yihiin ilaa haddeer eh, dowladda libyana intii lasii daayay inay haddana badii aadaan diyaar uma aha waxaa qorshe noo socda ah dhalinyaradaas wixii diyaar u ah oo iyagu voluntary raalli ka ah inay wadankii ku noqdaan in dowladda libiya ay qaado oo ay celiso maadaama dowladda soomaaliyeed ay awood u lahayn brocesskaasna waa noo socdaa Eh, asbuucan aakhirkiis eh, soo socda bilowgiisa haddii la yidhaahdo inay wax ka hirgalaan waan jecel lahay su-aashayda ugu dambaysa mudane cabdiqani dadkan sidaanu la soconno tahriibta u socda ee sahayday soo qaataan inta badan waxaa ka qaada dad eh, eh, isxambaar ku dhoofinaya ama eh, tahriibinaya marka dadkii markay xabsiya galaan laga yaabo sahaydiina in laga qaatay noloshoodu dabcan way adkaanaysaa maxaa ka caawisaan xagga nolosha ay dadkii oo xabsi ku jira oo aana shaqaysan karin islamarkaana aan waxba dibadda uga imanaynin horta dadka xabsiga ku jira dowladda libiya maciishadooda kafaalo qaaday oo iyada iyada muxuu ahay siisa eh, wixii necessary ah xitaa daawo hadday noqoto iyo wixii istaa la geenaya iyadaa muxuu ahay consul gareyso oo ilaalisa wax awood dhaqaale ah oo muxuu ahay ku-daryeelis dhaqaale oo safaaraddu ay u gudbisaa dadkaas ma ay jirto been kuma sheegayo iyadaaba muxuu ahay yaa allahu iyo ma cararnaa iyo ma joognaaba ay ku taagan tahay safaaradda cagaf fooda ku taagan tahay hase ahaatee dhalinyarada soomaaliyeed iyaga ayaa nin walba ka lacag badan oo mid walba isagoo toban jeer la dhacay isagoo toban jeer muxuu ahay lacagtiisii ay qolyo ka qaateen toban jeer dooman beena lagaga qaatay ayuu haddana wuxuu diyaar u yahay markuu iyo tobnaad inuu haddana kun doolar dalbado oo loo soo diro oo uu raaco
kaasi waxa uu ahaa cabdiqani maxamed wacays safiirka soomaaliya oo fadhiya libiya oo u waramayay saare ciidlan nuur saare maxaa inoo haysaa maxamuudow haatanna waa qaybtii ay dhegeystayaashu kaga hadli jireen waxaa maskaxdooda ka guuxaya magacayga waa bashiir ismail xamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso maamul goboleedka puntland qodobka hadda maskaxdayda ka buuxayaan xusi karana waxa weeye in jaamacado fara badan oo puntland ku yaala ama magaaladan boosaaso ku yaala dhalinyaro fara badan sanad walba ka qalinjebiso dhalinyaradaasna aysan haysan shaqooyin markay jaamacadaha ka baxaan qabtaan taasoo ku kaliftaa inay gidaarada iska farfadhiyaan kadib markii ay ay jaamacadaha dhameeyaan
magacaygu waa maxamed cusmaan xasan waxaan joogaa wadanka norway waxaa maskaxdayda ka guuxaya dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan ardada soomaaliyeed ee kala dhigta jaamacadaha gudaha ee dalka magaalooyinka waaweyn ee wadanka haddii ay isku xirmaan aqoon-yahanka da-da yarta ah gudaha iyo dibadda waa kuwa sida dhabta ah u badbaadi doona dalka
qaybtaas inta haddaynu kaga nimaadno maxamuudow mid ka mid a heesaha ayaad inoo haysaa ad inoo soo xushay bal heestaas inooga saaraha heestan waxaa la yidhaahdaa a little bit of everything waxaa qaaday fanaanka keith urban wuxuu leeyahay wax walbo waxan baan ka qaadanaynaa micnaha wax walba wax yar baynu ka qaadanayna Ha.
waa tahay for me, but he'll dance on the barn or tan bare feet and do what I want when I want. and She'll do it with me. Mm. I don't need too much of nothing. I just wanna sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na na na na, na na na na. I just want a little bit of everything. Na na na na, na na na na. Whoa. Now I don't need a garage full of cars, but I'll take a whole box of Cuban cigars and I'll smoke 'em nice and slow, like they were good for me. Don't need a ranch or a big piece of land, but I like to get a little bit of dirt on my hands. A big old couch and a big old room still feels lonely when it's just you. Yes, it does. I don't need too much of nothing. I just wanna sing a little chill song and get my groove on. Pour something heestaasi waa a little bit of everything iyo keith arban waxay inoogu dambaysay barnaamijkeennii waa go'aankaaga oo si toosa idinka imaanaya idaacadda v o a washington waa anigoo maxamuud ibraahim cali iyo sahra ciidla nuur oo idin leh ammaano allah
little bit of everything under the sun.